asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo raadi ah dalsoon qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraada oo kasoo bixaysa qaraxyo iyo weeraro xalay ka dhacay qeybaha ka mid ah magaalada muqdisho khasaare kala duwan oo ka dhashay weerar ku bilowday qaraxyo oo xalay lagu qaaday saldhigga degmada kaxda ee gobolka banaadir dowladda soomaaliya oo shaacisay joojinta mashruucii burcadbadeed ah ee badweynta indiya guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadweyne soomaaliya oo joojiyay afar kursi oo dhowaan lagu doortay magaalada muqdisho ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo magacaabay guddiga gurmadka abaaraha oo ka kooban dhowr xubnood oo iskugu jira golaha wasiirada iyo culimaaodiinka soomaaliyeed guddiga hirgelinta doorashooyinka jubbaland oo shaaciyey saddex kursi oo ka mid ah kuraasta taala magaalada kismaayo iyo jadwalka doorashada saddexdaasi kursi iyo dowladaha soomaaliya iyo asarbajaan oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiib yaal subax wanaagsan waa subaxnimo arbaca taariikhdan waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha labaad ee februaayo sanadka laba kun laba iyo labaatan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aada maqasheen oo faahfaahintooda aadin insuuno axmed jaaja ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasar maxamed maxmuud waa idinla socodsiinaya aan ku bilownay saaxiib yaal faahfaahino dheeraad ayaa kasoo baxaya qaraxyo iyo weeraro xalay ka dhacay qeybo kamid ah magaalada muqdisho khasaare kala duwan ayaa ka dhashay weeraradaas oo midkoodna lagu qaaday saldhigga degmada kaxda halka mid kalena lagu weeraray gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda gobolka raad ee degmada hilwa ee gobolka banaadir kaawaasna ka dhacay deegaanka daarusalaam weerarkii ugu dambeeyey taliska booliiska oo dhankooda ka hadlay waxaa inoo koobayaa wariyeyna xuseen washington
faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya weeraro ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari laga soo bixiyay walxaha qarxa oo saqdii dhexee xalay lagu weeraray saldhigga degmada kaxda ee gobolkan banaadir iyo deegaanka daarusalaam ee muqdisho qaraxa oo joogtiisa si weyn looga maqlay inta badan degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxaa hurdada ka kiciyey badi dadka ku nool caasimada waxaana qaraxa kadib xigay israsaaseen xoogan oo dhex martay dable hubeysna weerar ku qaaday saldhigga degmada kaxda iyo ciidamo ka tirsan kuwa booliska dowladda federaalka oo halkaas ku sugnaa khasaaro isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay weerarka ku bilowday qaraxa ee saqdii dhexe xalay lagu qaaday saldhigga degmada kaxda ee gobolka banaadir islamarkaana waxaa sidoo kale qaraxa kadib la maqlay rasaas xoogan oo ay labada dhinac isdhaafsadeen waxaana la sheegay in rasaastaas ay socotay muddo ku dhow saacad islamarkaana dabley hubeysan ay ka dhex dagaalamayeen gudaha saldhigga oo la sheegay in muddo ku dhow saacad ay qabsadeen waxaa sidoo kale la tilmaamaya in khasaaraha laba dhinac uu soo kala gaaray islamarkaana aan si rasmiya loo ogeyn tirada khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarkaas oo socday sida ay sheegayaan dad goobjoogyaal ah muddo ku dhow saacadda sidoo kale weerar xogan ayaa oo ay qaadeen iyona dabli hubeysan ayaa waxa uu isna xalay ka dhacay deegaanka daarusalaam ee gobolka banaadir waxaana weerar kadib sidoo kale la maqlay rasaas xogan oo ay fudeen oo ay fureen ciidamo ka tirsan kuwa booliska dowladda uuna jiro khasaaro ka dhashay weerarkaas oo ka dambeeyey midkii lagu qaaday saldhigga degmada kaxda ee gobolka banaadir dadka muqdisho ayaa waxa ay xalay dareemeen waa ay maqlayeen jugta weerarada iyo sidoo kale qaraxyada iyagoona sheegay in ay dadka ku dhow degmooyinka kaxda iyo deegaanka daarusalaam ay dareemeen cabsi la xiriirta weerarkaas afyeenka booliska dowladda federaalka soomaaliya cabdifataax aadan xasan ayaa ka hadlay qaraxyada iyo sidoo kale weeraradii ka dhacay waa degmada kaxda iyo deegaanka daarusalaam ee gobolka banaadir afyeenka oo waraysi siiyey laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan khasaare ka dhashay weeraradaas ka dhacay muqdisho islamarkaana ay wadaan tirokoob ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarada sidoo kalena wuxuu tilmaamay in ciidanka booliska ay iska difaaceen weerarada lagu soo qaaday
waa mahadsantiin b b c xalay saqdhexe labada degmo ee kala ah kaxda iyo deegaanka hadda la casriiyey ee loo yaqaano daarusalaam ayaa waxaa qaraxyo weerar la socda ku weeraray kooxii nabaddiidka ahaa ee ummadda soomaaliyeed horumarkoodii iyo nabadooda kasoo horjeeday waxayna ku cadaynaysaa labada degmo ee xalay laga seexan waayey ay kooxaha nabaddiidku weeraray inay ahaayeen labada degmo oo horumarka dhanka dhaqandhaqaale uu aada u kobcayo oo la saaray laamiye casri ah oo dadka deegaanka iyo bulshada gobolka banaadirba ay u hiigsanayeen in deegaanadaasi la dego taa ayayna dhibsadeen nabadda iyo horumarka socda waxayna xalay dhibaateeyeen bulshadaas labada degmo waxaan ilaahay uga baryayaa ku waxyeelooday inuu dhaawacooda bogsiiyo waayahay inta ku dhimatay bulshada soomaaliyeed aana ilaahay u naxariiso hade walaal horta goobaha ay weerareen waa goobaha ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka gaar ahaan booliiska soomaaliyeed ciidanka booliiska soomaaliyeed oo aada u foojignaa iyo muhiimadda u lahayd in ummadda soomaaliyeed nabadeeda la sugo ayagoo u taagan ayaa gawaari lagu soo rakibay waxyaabaha qarxaa lagu weeraray marka maadaama saqdhex ay ahayd ciidanku waxay iska difaaceen canaasiirtii nabadiidka ahaa ee soo weeraray difaacii iyo halgankii oo saqdhex aageed lagu jiro aageed weli bulshaduna lama kulmin tirakoobkoodii waxoodii hadeertaan ayaanaan ku gudi jirnaa inaan khasaarihii bulshada iyo guud ahaan deegaanadaas dadka degnaa gaaray inaanu soo tirakoobno
dhinaca kale wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta cabdulaahi maxamed nuur ayaa ka hadlay weeraradaas ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaxda iyo deegaanka daarusalaam waxa uu sheegay wasiirka amniga in ciidanka amniga ay difaaceen shacabka oo ay kusoo qaadeen kooxaha hubeysan weerarkaas wuxuuna sheegay in faahfaahin intaas ka badan ay bixin doonaan laamaha amniga si kastaba ilaa ay hadda lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weeraradaas ka dhacay deegaanka daarusalaam iyo degmada kaxda ee gobolka banaadir waxaana ay weeraradaas dhaceen xilli badi dadka muqdisho ay hurdayeen islamarkaana jugta qaraxyada iyo weeraradaas si weyn looga maqlay caasimadda
mahadsaned xuseen washington weriyen ah oo inuu eegayo weerarka ugu dambeeya khasaarihii kala duwanaa iyo weeraradii xalay ka dhacay magaalada muqdisho xilli saqa dhexaana markaa la weeraray saldhigga degmada kaxda iyo deegaanka daarusalaam dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in lasoo afjaray mashruucii burcadbadeeda ee badweynta indiya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dalbatay in la joojiyo qararka golaha ammaanka ee la dagaalanka burcadbadeeda ee tirsigiisu yahay laba boqol waa markaasi labo lix eber sideed laba kun kow iyo labaatan ee maarso saddex laba kun laba iyo labaatan xeebaha soomaaliya ayaa lagu markaasi laga aaminsanaa meel halis ah iyadoo aysan jirin warbixin saxa oo codeynaysa in halis dhanka nabadgelyada ay ka jirto socodka gaadiidka badda ee marinbadeedka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya arrintan ayaa noqon mashruuc la buunbuuniyey oo markaasi dowlado shisheeye ee shaqo ay ka dhigteen hase ahaatee maanta ay taariikhu tahay markaas lixiyo tobanka laba kun labaiyo labaatan iyo dowladda soomaaliya ee markaasi u suura gashay in gab ahaanba la xiro mashruucan sumcad markaasi sumcad duxmada xambaarsan ah ee muddada dheer markaa jiray danjira abuukar daahir cusmaan abuukar baale ayaa saacado ka hor golaha ammaanka ee jamciyadda qurmaha ka dhexeysa ka sheegay in guud ahaanba la joojiyey mashruuc la dagaalanka burcadbadeeda maadaama aysan xeebaha soomaaliya ka jirin wax burcadbadeeda danjira abuukar daahir cusmaan abuukar baale ayaa yiri shantii sano ee lasoo dhaafay wax weerar burcadbadeed ah kama aysan dhicin xeebaha dalkeena sidaas darteed shaqada howlgalka caalamiga ee lagu magacdaray la dagaalanka burcadbadeeda waxaa loogu faa-iideysan karaa arrimo kale oo la xoojin karo dowladnimada soomaaliya ee taageerada beesha caalamka ayuu ka sheegay fadhiga golaha maanka ee qaramada midoobey danjiraha ayaa tilmaamay inay muhiim tahay dadaalka markaas ay bixinayso saaxiibada ah soomaaliya si looga gaaro hiigsiga fog ee arrintaas ku saabsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu magacaabay guddiga gurmadka abaaraha oo ka kooban dhowr xubnood oo iskugu jira guddigiisa wasiirada iyo culimaa udiinka soomaaliyeed sidaa markaas uu xafiiskiisa shaaciyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble guddigan ayaana markaas waxa ay ka shaqeyn doonaan arrimaha ku saabsan abaaraha baaxadda leh ee ku dhuftay soomaaliya qeybo badan oo kamid ah islamarkaana dadku ay saameeyeen wuuna ka kooban yahay soddon iyo dhowr xubnood oo markaas la farayba in ay sida u dhaqsiyaha badan ay u gutaan shaqooyinkooda waxaana markaasi gudoomiyuhu ah wasiirka markaasi wasiir ku-xigeenka koowaad ee dalka amil wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed gurey qatar dowladaha soomaaliya iyo azerbaijan waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal suxbaan xuseen alcadaal ayaa faahfaahinaya
wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdisaciid muuse cali ayaa khadka telefoonka wadahadal kula yeeshay dhigiisa arrimaha dibadda dalka azerbaijan jayhun bayramof kulanka dhex maray labada mas-uul ayaa waxaa looga wada hadlay inta uu socday horumarinta xiriirka labakeysoodka ah ee labada dal sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah wasiirka wasiirka arrimaha dibadda cabdisaciid muuse cali iyo dhigiisa azerbaijan ayaa lagula fakuray kulankooda sidii ay labada dowladood u yeelan lahaayeen iskaafsi isdhaafsi dheefwadaag ah oo taabanaya dhinacyada amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo ganacsiga waxbarashada sidoo kale labada wasiir ee arrimaha dibadda ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay labada dal u leedahay horumarinta cilaaqaad ku qotoma danaha qaran ee labada shacab iyo labada dowladood ee soomaaliya iyo azerbaijan
maasantahay xuseen waa sucmaan xuseen al cadaalah oo inoo faahfaahinaya warkaasi weli waxaad degeysanaysaan warka subaxnimo raadaha dalsan ee magaalada muqdisho markaana arrimaha doorashada haddii aanu eegno guddiga xalinta khilaafaadka dadban ee doorashooyinka soomaaliya ayaa markaasi ku dhawaaqay in la joojiyay ama la hakiyey afar kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya oo dhowaa markaasi lagu doortay magaalada muqdisho waana kuraasta markaasi gobolada waqooyi ee somalilan kuwa oo dhinacyadu markaa la sheegay in doorashadooda cabashooyin waaweyn ay ka yimaadeen taana ay qasabtay in markaasi la joojiyo kuraasta markaasi ee afarta ah ee dhowaan lagu doortay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya guddiga xalinta khilaafaadka doorasho dadban ee soomaaliya ayaana markaas waxa ay kuraas ay joojiyeen markaas jadwalkooda lagu noqon doonana amaraade ee shaaciyeen waxaa markaa ka mid ah in markaa lagu laabanayo ama cabashadooda meel laga saaraya ay kala tahay guddiga doorashooyinka markaasi anraade kuraasta kale ah cob siddeetan iyo lix anraade kuraastan ay dhinacyadu shaaciyeen ayaana markaa kuwa ah kuwa cabashooyin waaweyn ay ka yimaadeen oona gobolada waqooyi ee somalilan oo markaa dhowaan lagu doortay magaalada muqdisho dhinaca kalena haddii aagno guddiga doorashooyinka dadban ama markaas anraade guddiga xiriirinta doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa shaaciyay saddex kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ee lagu qaban doono doorashooda magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo jadwalka doorashada saddexdaasi kursi waxaana markaas ka mid ah kuraastaas hob eberati saddex hob boqol soddon iyo labo iyo hob eber sagaashan iyo labo jadwalka ayaa sidoo kale lagu sheegay maalmaha doorashadaasi la qaban doono waxaana shaacin jadwalkaas ay shalay oo talaada ah laba kun labaiyo labaatan maanta arbaca waxaa la sameyn doonaa shaacinta guddiga xulista ergeda labada ama sideedda subaxnimo sidoo kale qabashada ergada iyo diiwaangelintana waxa ay tahay maalinta khamiista ah oo beri ah taariikhdan ay ku beegantaha todobiyo tobanka bishan doorashadan waxay noqon doontaa maalinta arbacada ama qabashada doorashada oo aan raadi maalinta jimcaha oo markaas taarikhdu ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha labaad laba kun labaiyo labaatan saacadduna tahay toddobada subaxnimo waana doorashada markaasi saddex kursi oo guddiga maamulka doorashada jubbaland ay xalay ay ku dhawaaqeen in doorashadooda markaasi la qaban doono maalinta khamiista ah warkaas ayaan u dambeeyey warkii subaxnimaad kala socoteen raadiha dalsan magaalada muqdisho agaartan dhegeystahay cidow seegan waxay dib u heli kartaa buug internetka aan ku leenahay rediyo dalsan dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel